halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
cawaysi wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii toddoba iyo tobanka bisha meey sanadka laba kun afar iyo toban idaacaddana waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ah caashir faahim iyo sahre ciidle
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mida baarlamanka soomaaliya oo maanta diiday dibna ugu celiyey xukuumadda heshiiskii lala galay shirkadda turkiga fafori ee maamushaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaad sidoo kale maqli doontaan etoobiya oo laba markab oo cusub ku soo bandhigtay dekedda jabuuti iyadoo toddoba kalena ah oo cusubinah ay dhowaan soo gaari doonaan dekedda jabuuti waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta diiday oo dib dowladda ugu celiyey heshiis lala galay shirkadda turkiga favori ee maamusha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho baarlamaanka oo cod u qaaday heshiiskan ayaa waxaa diiday boqol ayaa waxaa diiday boqol afar iyo labaatan mudane halka saddex iyo toban kalena ay ogolaadeen laba kalena ay isaga aamuseen xildhibaanadan ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay midaan sharci ahayn waxaana dib loogu celinayaa wasaaradda duulista ee dowladda soomaaliya si ay wax uga beddesho shirkaddan favori ayaa maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde waxa ay sideed bilood ka hor kala wareegtay shirkad kale oo lagu magacaabo s k a
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa digniin ku aadan khatarta dhinaca ammaanka ee dalka kenya u gudbisay muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan kenya iyo kuwa haatan qorsheynaya inay u safraan dalkaasi waxaana si adag loogu sheegay muwaadiniinta maraykanku inay aada uga taxadaraan ammaankooda shakhsiga islamarkaasina ay ka foojignaadaan meelaha halista ah war-saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in khatarta dhinaca amniga ee ka jirta kenya ay ku baahday guud ahaanba waddankaasi sidaasi aawadeedna mustaqbalka dhow safaaradda maraykanku ay dib u eegis ku samayn doonto shaqaalahooda halkaasi ku sugan inay si taxadar leh ay isha ugu hayaan digniintan oo marar horena lasoo saaray ayaa lagu celiyey shan iyo tobankii bishan mey
ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ee dalka hindiya manmohan singh ayaa xafiiska ka tegay maanta kadib markii xisbigiisa talada haya ee national congress looga adkaaday doorashooyinkii baarlamaanka master singh ayaa hadal kooban oo uu jeediyey maanta oo sabtiya waxauu dhammaan dadka reer indiya ugu baaqay in ay tixgeliyaan go-aanka codbixiyaasha oo cod aqlabiyad leh ku doortay xisbiga mucaaradka ee b j p master singh ayaa sheegay in hindiya ay tahay waddan ka awood badan sidii ay ahayd toban sano ka hor xisbiga national congress ayaa dalka hindiya hogaaminayey tobankii sane ee u dambeeyey laakiin waxaa saameeyey oo soo wajahay fadeexado musuq maasuq oo xiriira ra-iisul wasaaraha la doortay ee dalkaasi hindiya narendra modi ayaa waxaa soo dhoweeyey taageerayaal ruxayay caleemo kadib markii uu maanta ka degay magaalada new delhi modi ayaa ka yimid gobolka dhinaca galbeed ee layidhaahda gujaraad halkaas oo uu barasaab ka ahaa tan iyo sanadkii laba kun iyo kowdii madaxweynaha dalka nigeria goodluck jonathan oo ku sugan magaalada baris ayaa ku biiri doona hogaamiyeyaal kale oo gobolkaasi ka socda si looga wada xaajoodo qaabka ugu habboon oo loola macaamili karo maleeshiyada boko xaram ee dhowaanta waqooyiga dalkaasi nigeria ka aftuubtay in ka badan laba boqol oo hablood oo ciyaala iskuul ahaa shirkan dhinaca ammaanka ah la xidhiidha ayuu martigeliyey madaxweynaha dalka faransiiska francois holland waxaanay ku soo qayb galay madaxweyneyaasha dalalka nigeria deriska la-ah ee ay ka midka yihiin benin cameroon nigeria iyo jad waxaa kaloo wehelinaya wakiilo ka kala socda wadamada midooda yurub maraykanka iyo weliba britain oo iyaga la filayo inay shirkaasi kasoo qayb galaan madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa jimcihii la hadlay madaxweynaha faransiiska master holand si uu uga qayb qaato wadahadalada xaaladda dalkaasi nigeria wadamo dhowra oo isugu jira kuwa reer galbeeda iyo kuwa afrikaana ayaa muujiyey caawimada ay siinayaan nigeria si loo soo badbaadin lahaa gabdhahaasi la afduubay
mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in diyaarad militari oo ay leeyihiin leyo oo siday qiyaastii labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sare oo goor hore oo sabtidana ku burburtay dhinaca waqooyi ee leyos ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi islamarkaana ah wasiirka gaashaandhigga ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay diyaaradda burburtay laanta leyos ee v o e da ayaa sheegaysa in duqii caasimadda la yidhaahda vienten uu sidoo kalena ka mid ahaa dadka dhintay wararka qaar ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof ay ka badbaadeen diyaaradda burburtay laakiin faahfaahin talaga hayo dhacdada ba-an ee dhacday ayaa aada u yar ilaa iyo haddana lama oga waxa sababay shilkaasi diyaaradeed
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o e washington baarlamaanka dalka soomaaliya ayaa maanta diiday inay ansixiyaan heshiis dowladdu ay la gashay shirkadda fafoori ee dalka turkiga laga leeyahay ee maamusho garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho codayn ay baarlamaanku sameeyeen oo cod loo qaaday ayay boqol iyo afar iyo labaatan mudane ay diideen halkaa saddex iyo toban xildhibaan ay ogolaadeen shirkaddan fafoori ayaa laga leeyahay dalka turkiga waxaanay sideed bilood ka hor maamulka garoonka magaalada muqdisho ay kala wareegeen shirkad kale oo lagu magacaabo s k a haddaba caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xildhibaan aweys cabdilaahi ibraahim waxaanay weydiisay bal codka loo qaaday heshiiskaasi iyo sida uu dhacay
mudanayaasha maanta codkooda dhiibtay oo golaha isugu imaaday waxa waxay ahaayeen boqol soddon iyo sagaal xildhibaan boqol labaatan iyo afar oo ka mid ah tiradaasi hadda aan kuu sheegay waxay u codeeyeen in heshiiskaasi sharciga uu khilaafsan yahay dibna loogu celiyo wasaaraddii marka hore shirkadda heshiiska ay la gashay wixii sixitaan ah iyo waafajin ah oo sharciga la waafajinayana ay ka wada shaqeeyaan toban iyo saddex xubnood oo xildhibaano ka mid ah waxay u codeeyeen in uu sharci uu yahay waxna aan ka jabneen uuna mudan yahay macnaha inuu dhaqan galo laba xildhibaan way isaga aamuseen marka intaa marka lasu geeyo waa boqol soddon iyo sagaal xildhibaan qaabkaasayna u kala codeeyeen dhinaca u codeeyay inay sharci tahay maxay ku doodayeen dhinaca u codeeyay in sharci ay tahay waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah muddadii waddankan uu burbursanaa maaragtay garoonka adeegyo ma laheen dawlad maaragtay capacity fiican uleh ama awood fiican uleh inay maareyso ma aynan jirin xiliyadii transitionka ilaa haddeertaan sidaas daraaddeed marka lagu wareejiyey qoladan waxaa suurta gashay in dayarado maaragtay caalami ah garoonkii ay kusoo degaan in maaragtay dakligii laga miridheliyo in adeegyadiisa la hagaajiyo in securitydiis la hagaajiyo marka ma rabno in maaragtay dib loo noqdo waxaan rabnaa shirkadan caalamiga iyo kambanigan khibradooda inaan ka faa'iidaysano oo ay sii shaqeeyaan oo wadanka horumarkiisa laga shaqeeyo oo maaragtay waxayna lahaayeen sidoo kale waxaa dhici kartaa in maaragtay dad dana gaar ahaaneed leh ay maaragtay heshiiskani ay diidan yihiin marka taas ay leeyihiin qaabka codeynta runtii fikrad ahaan aada loogu wareersanaa taa maaragtay ama mar waxaa loo soo bandhigay in gebi ahaanba shirkadan sharci dare ay tahay aynan wadanka ka shaqeyn karin haddii qaabkaasi loo dhigo waa arrin runtii dhibaatadeedii leh laakiin arrinta oo hadda taagneed waxay ahayd heshiiska lala galay shirkadda haddii shuruucdeena iyo maaragtay wadanka xeerarkiisa iyo shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa loo fiiriyo masaxa mise waa qalad marka intaas keliya loo codeynayo marka waxaa la ogaaday marka xildhibaanada ay review gareeyeen in sharci aanan ahayn dibna loogu celiyo maaragtay wasaaradii marka hore heshiiska la gashay marka dhinaca kale u codeeyay iyaguna inay sharci darro tahay iyaguna maxay soo bandhigeen oo sharci daradaas muujinaya iyo dhibaatooyinka ay isleeyihiin shirkadani way la imaan kartaa waxaa ugu muhiimsanaa waan fahmay su-aashaadi waxaa ugu muhiimsanaa heshiis kasta oo baarlamaanka uu maaragtay xukuumadda ay la gasho maaragtay heshiisyada xukuumadda ay la gasho shirkadaha ajnabiga iyo dhammaan heshiisyada waa in baarlamaanka lasoo marsiiyaa baarlamaankana waajibaadkiisa uu ka gutaa baarlamanka waa la keenaa waa lagu soo wargeliyaa marka hore waa laga hor akriya heshiiska waa wargelin mar labaad baa la keenaa waa laga doodaa waa la falanqeeyaa kadib waxaa loo dhiibaa maaragtay guddiga heshiiskaasi ama arrintaasi laga hadlayo xiriir kale leh ama hawshooda la xiriirto sidaas daraaddeed waxaa lagu wareejiyey guddiga wadooyinka dekedaha garoomada tamarta iyo gaadiidka ayaa dibeydkii labaad markuu dhammaaday lagu wareejiyey arrintaasi waxyaabihii xildhibaanada ay ka doodeen intay ururiyaan wixii kaloo ra'yigooda iyo taladoodii gadgo-aan ay kusoo daraan baarlamaanka bilinariga hortiisa uga soo jeediyaan tiina way sameeyeen waxayna ku taliyeen isla guddigaasiba in heshiiskani uu yahay heshiis sharciga aan waafaqsaneen ayna tahay in dib loogu celiyo jihadii marka hore soo gudbisay waa taas maanta tan loo celiyey oona la taageeray kolley waxaa muuqda in xildhibaanadu ay qabaan walaac ku saabsan hawsha ka socota garoonka diyaaradaha iyo shirkadan lagu wareejiyey waxyaabaha marka adinka idiin muuqda oo walwalka idinku haya shirkadan iyo shaqadeeda maxay tahay marka laga yimaado sharci darada aad ku tilmaanteen wallahi horta in howlaha badankoodii privatization ama maaragtay tibaac khaas waxa loo yaqaano lagu wareejiyo oo iyaga ay ka howlgalaan oo ay horumariyaan waa wax loo baahan yahay laakiin privatizationkii ama maaragtay shirkadaha gaar ahaanka loo leeyahay oo howlaha fulinaya hataa xeerar iyo shuruuc badan in la dejiyo ay u baahan yihiin tan kale waxyaabaha walwalka keenaya haddii qaabkan hadda ay kusii socdaan oo wasi wasaaradaha qaar inta heshiis shirkadaha ay la galaan oo baarlamaankana uusan ansixin meesha waxaa ka dhalan kara in sharcigii iyo shuruucdii baarlamaanka uu ilaaliyo uu ka ahaa in lagu xadgudbay way ka dhalan kartaa corruptionka iyo siifaati kala waxaa kaloo arrintaasi sii hor istaagaysaa haddii ay jiraan shirkado oo maxalli ah ama wadani ah ama hadday rabaan ajnabi ha ahaadaan oo shirkada markaasi la qaatay ka awood fiican kaba kabaaski ahaan awoodda horumarka iyo tayada iyo waxqabadka in ayagii fursad aynan helin oo fursadii lagu xiriiriyo oo aanan la sameyn qaabkii ama xeerarkii wax iibsiga aan la marin waxyaabahaasaa ka dhalan kara marka si corruptionkaasi loo hor istaago waxaa danta ay kaliftay in shirkadaasi lagu qasbo in dib loo celiyo shuruucdiina marka ay soo maraan marka xildhibaanada walaacooda arrimahaas iyo arrimo kale u badnaa oo ka mid ahaaba kaasi wuxuu ahaa xildhibaan aweys cabdilaahi ibraahim oo khadka telefoonka ugu warramayay caashicuud
si wanaagsan mar kale dadkaana dhegaysanayo meel kasta oo aad naga maqlaysaan etoobiya ayaa maanta laba markab oo cusub kusoo bandhigtay dekedda jabuuti iyadaoo toddoba kale oo cusubna ay dhowaan soo gaari doonaan dekedda jabuuti xafladda lagu soo bandhigay labadan markab iyo weliba xuska kontanguurada shirkadda gaadiidka etoobiya ayaa waxaa maanta ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya warbixintanna waxaa jabuuti ka soo diray ramadaan muuse madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam dhesalen ayaa si wadajira u guddoomiyey maanta munaasibadda xuska kontanguurada ka soo wareegtay wakhtigii la asaasay shirkadda ethiopian shipping lines ee shirkadda gaadiidka badda etoobiya xaflad lagu xusayo munaasibadaasi ayaa lagu qabtay dekadda jabuuti iyadoo xuska munaasibadan uu ku soo beegmay etoobiya oo soo iibsatay sagaal markab oo nooca ganacsiga oo ku soo xidhan doona dekadaha ambamar
ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu sheegay inaysan sir ahayn in xiriirka u dhexeeya etoobiya iyo jabuuti uu sii xoogaysanayo iyadoo igu wacan tahay in inta badan ganacsiga dibadda ah ee etoobiya uu soo maro dekedda jabuuti ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in etoobiya iyo jabuutiba ay samaysteen qaab sharciyeysan iyo habab fududaynaya in si caadi ah uu ganacsiga iyo adeegyada kaleba ay isaga kala gudbaan xuduudaha labada dal iyadoo ay ku xeeran yihiin shuruudo wadaag ah oo labada dhinacba ay ka faa'iidayaan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo halkaasi ka hadlay ayaa xusay iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya jabuuti iyo etoobiya waxaan aniguna doonayaa markayga inaan hambalyeeyo shirkadda ethiopian shipping lines iyo xukuumadda etoobiya xuska munaasibadan kontanguurada shirkadaasi gaadiidka badaha ee etoobiya shirkadaasi ayaa muddo dheer oo konton sannadood intay jirtay ilaa iyo imminka dadaal xoog leh ku guda jirtay oo ay ku ilaashanayso kaalinteeda iyadoo ay jiraan duruufo iyo marxalado gaara oo adag oo saameeyey dunida jamhuuriyadda jabuuti siduu tilmaamay walaalkeen xaylo maryam dhesalen horumarka etoobiya ayaa hore u jiidaya oo hore u wada horumarkeeda gaar ahaan arrimaha gaadiidka badaha waayo xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti waa inay horu mariso imkaaniyaadkeeda xagga marsooyinka si ay uga jawaabi karto baahida iyo dalabka etoobiya rabadaan muuse v o e jabuuti isla wararkaasi dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaanu ku guda jirnaaye jaamacadda jabuuti waxaa maanta laga hirgeliyay hab cusub oo dhinaca internetka ah oo la sheegay inuu dhex marayo macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha haddaba mashruucan waxaa xadhigga ka jiray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele mar kale ramadaan muuse ayaa warbixinta nooga soo diray jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta qodobka ka jaray oo dhaqaajiyey nidaamka ecompis ee xidhiidhka internetka macalinka iyo ardaygu ay ku wada xidhiidhayaan ee jaamacadda jabuuti nidaamkaasi cusub ayaa nidaam lagu qalabeeyey waxbarashada jaamacadda jabuuti iyadoo nidaamkan uu fudaydinayo dhammaan waxbarashadii jaamacadda iyo howlaha kale caadiga ee ardaygu uga baahan karo maamulka jaamacadda qaaradda afrika jaamacadaha dalka koonfur afrika oo keliya ayaa nidaamkan ku qalabaysan iyadoo sidaasna jamhuuriyadda jabuuti ay noqonayso dalka labaad ee afrikaanka iyo dalka koobaad ee afrikaanka ee wadamada bahwadaagta ku ah adeegsiga afka faransiiska ee aaladan gaarka internetka ku qalabaysan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa marka hore iiga waramay waxa keenay ee khasbay in maaliyad intan leeg oo xoog badan lagu bixiyo casriyeenta jaamacadda jabuuti
waxaan kala doorannay waxyaalo kale iyo cilmiga cilmiga ayaan doorannay ardaydaan doorannay horumarkaan doorannay waxaan u doorannayna waxaa weeyaan in dad aan abuurno ma hayno betrool wax kale ma hayno dadkaabaan haynaa ayagaan doonaynaa inay cilmiga adduunka albaab soke ka galaan ma garan jamhuuriyadda jabuuti south africa ayay ku xigaysaa dalkii labaad ee nidaamkan ku qalabaysan wadanno waaweyn oo afrikaana sida marako kale ayaa ka dhul sugaya in mashruucan nidaamkan uu eegayo isha ku hayoilaahu maraka ku weyn maragii adiga weeyaan
muhandisiintiian injineerada ee kolda injineerka markiian sanad kadib mudane madaxweyne la dhaqaajiyey afkii ingiriiska balwaacankii ardaydu meel wanaagsan ma maraya aad iyo aad aad iyo aad aad baan sida aan yacni aan filayni way ka sarreeyaan way ka sarreeyaan afka ingiriiskuna waxa uu yahay afkii cilmiga yuu noqda iminka iyo teknolojiyada sidaa daraaddeed annagu waxaan xagga hooseba iskuullada hooseba in la kordhiyo intii la karayo saacadaha afka ingiriiska la barayo rabadaan muuse v o a jabuuti
soo gaaray xilligii aan idin maqashin jirnay barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan ku saabsan waraysi ay v o edu la yeelatay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya faarax sheekh cabdilqaadir waraysigan waxaa wasiirka la yeeshay wariyaha v o e magaalada muqdisho axmed xasan colaad wuxuuna ugu horrayntii weydiiyey waxaa la taaban karo ee wasaaraddiisu ay qabatay tan iyo intii ay xilka haysay
hukuumadan cusub ee aan anigu mas-uul ka ahay wasaaraddeeda cadaaladda dadaal weyn bay samaysay dadaalkan waxaa ugu horreeyay marka hore in ay saldhigato habkii iyo maamul ee wasaaraddu ay lahayd iyo qaybaheedii kala duwan iyo in loo helo kaadir munaasaba oo ka shaqeeya wasaaradda gaar ahaan howlaheedaas kala duwan iyo waxyaabaha la xidhiira garsoorka garsoorka dee waa hay-ad loogu talagalay inay madax bannaanaato sida hay-adda sharci dejinta ee baarlamaanka oo kale iyo hay-adda fulinta ee wasaaraddanadu ay ka tirsan tahay ee xukuumadda ee prime ministerku uu mas-uulka ka yahay oo kale dhismaha hay-adda noocaas oo kaleenta ah waa dhismo aada u xoogan wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo sharciyo wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo hanaan hay-adeed oo ay karti iyo hufnaan iyo ku dhisan iyo kaa naftiisa in lagu dhisa cadaalad iyo sharci marka dhismaha noocaasa waa dhismo aanan sahlanayn oo aanay ahaynun bas wax meel laga bedelay iyo qof meel laga bedelay iyo saasoo kale marka hawshaa baaxadda leh kadibna waxaynu bilownay in hawshaa baaxadda leh la gudagalo oo marka koowaad dib habeen lagu sameeyo sharciyadii lagu aasaasi lahay garsoorka baarlamaanka hadda waxaa horyaala sharci lagu samaynayo golaha adeega garsoorka waxaa kaleeto hadda aynu wadnaa sharci kaleeto oo dib loogu eegayo xeerka nidaamka garsoorka oo run ahaantii aan dibu eegis lagu samaynin muddo dheer xeerka nidaamka garsoorka ee hadda aynu haysano la dhihi karo wuu la jaan qaadi karayaa dastuurkeena kumeel gaarka ah oo hab dimuqraadiyadeed iyo kala madax banaanaanta awoodda ku salaysan waa midkii la sameeyey kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii xeerka nidaamka garsoorka ee la sameeyey kun sagaal boqol iyo afar iyo todobaatankii lama jaanqaadi karayo markaa dib u habeynta sharciyadaasna ee howlgelinteedii ayaynu ayaynu wadnaa goordhowbaana baarlamaanka ee la hordhigi doono marka waan fahmay marka markii laga hadlayo kale hay-adaha cadaaladda ama garsoorka oo kale talooyin badana shirkii xataa looga hadlayay dib u habeynta adeega ama garsoorka oo kale ka soo baxay in la dedejiyo lasoo saaray marka maxaa hortaagnaa muddadaasi dheer muddo sanad iyo waxa waa sidaan kuu sheegay hay-adaha garsoorka lamid ma aha hay-adaha kale ama wasaaradaha kale ee ee xukuumadda ee xukuumadda un sidii la doonaba ee loo habeyn karayo waxay u baahan yihiin sharciyo in in in lagu sameeyo masalan dastuurkeennu waxa uu qorayaa guddiga adeega garsoorka inuu ka koobnaan doono xubno ka kala yimaaday hay-ado kala duwan oo qaarkood weli aanay dhisnayn sida guddiga xuquuqul insaanka oo kaleenta xubno matalaya marka in horta sharcigaas xeer xeer hinta sharciyeedkaas baarlamaanku ogolaada haddana dowadiisa ayaa lagu jiraa oo gabagaba ayuu maraya kadibna xulitaanka xubnahaas iyo in lagu soo xulo hab wanaagsan oo oo oo laysaga raaliyahay marka hawsha waa hawl ka adag oo ka duwan un sidii hay-adaha kale ee dowladda laakiin aadaa looga cabtaa garsoorka oo kale hadda dad fara badan oo cabashay ka muujinayaan dhinaca cadaaladda oo kale waxyaabo badan waxaa garsoorka ama maxkamadaho kale dadku ay sheegayaan in musuq maasuq iyo wax isdabamarin iyo dhibaato ay ka jirto ilaa hadda waxaas xal ma loo xili la-yahay in garsoorkii ama maxkamadihii isbedel lagu sameeyo dee xal looma helin lama oran karayo xalku waa waxa la raadinayo oo laga shaqaynayo burburka inagu dhacayna waan garan karnaa waxa uu keenayo oo ah in marka koowaad waxaa la waayaya markuu burburku saasoo kale u dhaco dadkii kartida lahaa horta waxaa la waayanayaa sharciyadii nidaamsanaa ee lagu shaqaynayay waxaa imaanayo habka dadka ay shaqada kusoo galaan garsoorka nafteeda oo aanan ahayn hab hufnaan iyo ay ku jirto dadkii kartida saxda u lahaa oo duruufaha ammaan iyo duruufaha dhaqaale iyo duruufaha hay-adeed ee hay-adaha dowladda haysta ayayna suuragal ahayn in dadkii wanaagsanaa ay yimaadaan marka dadaan laga haboon yahay ama laga karti badan yahay ayaa imaanayo duruufahaasoo laisku dardarayna waxay keenayaan marar badan in go-aanada garsoorka ka soo baxaa aanan loo loo riyaaqin oo dadku aanay raalli ka noqonin dhinac waa dhinacaas dhinaca kalenta waxaa weeye arrinta cadaaladda iyo dib u soo nooleynta cadaaladdu ma aha keliya arrin ku xiran garsoorka iyo maxkamadda arrin keliya ku xiran ma aha bulshadeenna khilaafkii ka dhacay daraaddiis iyo dagaaladii sokeeye ee dhacay waxa ay keentay kala kala aaminbax aada u weyn kala aaminbaxaasna waxa uu keenay godob iyo gardarooyin tiro badan marka waxaa wax bulshada ku faafsan weeye bulshadu markii ay hagaagsan tahay dee oo dadkeedu waxbartay dadkeeda diinta iyo aqoonta uleh dadkeeda waxgaradka ah dadkeeda odayaal dhaqameedka ah ay awood buuxda oo isqabasho ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay yaraadaan dembiyada iyo gardarada inay yaraataa laga yaabaa laakiin markii waxa ay naga burburaan way waxaasoo dhan way sahlanaanayaan marka qaar waxaas laguma soo wada celin karayo maxkamad iyo garsoor iyo qaadi iyo laguma soo celin karayo waxay u baahan tahay dib u dhis in bulshadii lagu sameeyo si bulshadu isugu heliso waxa waxa wanaaga hawsha waa hawl qoto dheer hawsha waynu ku guda jirnaa waynu waynu ka shaqaynayna marka goormaa is leedahay waxaasoo dhan way soo koomayaan oo dadku waddan waxaa la yidhaha inta badan cadaaladda laga fiiriyaa iyo garsoorka marka waddan aan garsoorkiisa hagaagsanayna lama dhihi karo meeshaas waxaa ka jiro maxkamada nidaami ama garsoor oo wax fuli kara marka hawshan goorma is leedihiin waa soo kaabilaysaa horta dee hawshu ma aha dee project yar ama mashruuc yar oo inta meel laga bilaabo meel ku dhammaanaya laakiin waa hawl waa process waa hanaan isdabajoog ah oo xataa waddamada inaga inaga degan ama inaga horumarsan ayaa mushkilada waaweyn ku qaba garsoorka oo maalin kasta oad la socotaan xataa kuwa aanu dariska nahay mushkiladaha ka dhaca garsoorka ee weyn laakiin waxaa muhimka ah ee aan doonaya inaan sheega waxaa weeye in hawshu ay bilaabatay hawsha dib u habeyntu inay inay bilaabatay waxaan rajaynaynaa waxyaabaha qaar ee bulshada culeyska ku hayo gaar ahaan arrimo la xidhiidha dembi baarista arrimo la xidhiidha maxkamadaha arrimo la xidhiidha xabsiyada in bilaha soo socdo saddexda bilood ee soo socoto ee isbeddel weyn dadku ay dareemi ay dareemi doonaan isbeddelkuna dee dareenkiisu ma sahlana aada iyo aada waqti u qaataa haddaba haddii wasaaradda aad tagtay howlwadanada wasaaradda aad aragto aad baad u dareemi kartaa in isbedel weyn uu ka jira saddexdii bilood ee bilood ee lasoo dhaafay saacad wasiir wasaaraddaada waxaa kaloo hoos yimaada dhinaca markii laga hadlayo dastuurka oo kale dastuurkii maantana waa qabyo qoraal dhamaystirkiisana baarlamanka ayaa in badan laga sugayo kulley in sanadkan qorshuhu ku jiray sidaa maqlaayay in dastuurkii ka warraysiga xaaladiisa maadaama wasaaradda Eh, qaabilsanta wasaaraddu horta dee waa arrimaha dastuurka ayay qaabilsan tahay iyadoo dastuurka ma dejinayso Eh, innaga dastuurka waxa aynu ka qabanaynaa marka koobaad eh, guddiga eh, dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee dastuurka naftiisa uu sheegay eh, hindis sharciyeedna loo sameeyey oo hadda sharci inoo inoo yaallo ah ayaa la samayn doonaa goor dhow marka hawsha eh, yegleelidda guddigaas Eh, waa hawl eh, u baahan eh, wadatashi eh, tiro badan oo dhinacyo kala duwan oo siyaasadeed iyo qaybo bulshada ka duwanba lagu wado hawshaas heer gabagabaa ayay maraysaa waxaana rajaynaynaa dhowaan in guddigii dib u eegista eh, dastuurka hir- iyo hirgelinta dastuurka eh, dhowaan uu samaysmo waxaa kaloo jira isaguna guddi baarlamaanka uu leeyahay oo xubno baarlamaanka ka koobnaanaya oo la yirahdo guddiga la socodka ama oversight committee oo guddigaas ay isla shaqaynayaan Eh, labadaas guddi waxa ay ka wada shaqaynayaan arinta ah eh, dib u eegista iyo iyo iyo hirgelinta dastuurka waxaa kaloo jirta dee hawsha dastuurku eh, dastuurku maaha buug la qoro maaha waa heshiis bulsho heshiiskaas waxa uu u baahan yahay aragti siyaasadeed eh, waxa uu u baahan yahay isfaham eh, bulshada qaybaheeda kala duwan ee leedahay ay ka qayb qaadato wasaaradda howlaheeda waxaa ka mid ah eh, xoojinta isfahamkaas siyaasadeed ee qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha eh, arrimaha ka shaqeeya ama ha joogeeno dowladda federaalka ama ha joogeeno eh, dowlad goboleedyada iyo iyo iyo iyo goobaha kala duwan ee bulshada sidoo kaleento dastuurka bulshada ayaa iska leh eh, ugu dambeyntii Eh, waxay- waxaa loo baahan yahay in wax bulshadu ay raalli ka tahay dastuurka uu ku salaysnaado uu ku- uu u qornaado si iyadu ay fahmi karayso Eh, waxaanu ballan qaadnay markan eh, annaga eh, wasaaradda haddii aynu nahay iyo eh, guddiyada kaleente ee howlaha dastuurka ka shaqaynaya iyo baarlamaanka federaalka ee ee dowladda soomaaliyeedba in eh, dastuurka soo socda uu inoo noqon doono dastuur eh, aanan kumeel gaar noqon doonin eh, bulshada soomaaliyeed ay ka raalli tahay ka tarjumaya dareenkooda iyo sida ay doonayaan in hab nololeedkooda siyaasadeed iyo bulsho iyo dhaqaale ee ma aha sanadaha soo socda keliya laga yaabo qarniyada soo socda inuu asaas u ahaado waxyaabaha asaaskaa sii xoojin karayana waxaa ka mid ah oo aynu hadda ka shaqaynaa sidii bulshada soomaaliyeed ay u yeelan lahayd dastuurka oo uu noqon lahaa dastuur soomaali ay leedahay Eh, iyo sidoo kaleeto in dastuurkaas uu noqdo dastuur waddanka soomaaliya gudihiisa lagu sameeyey oo dad soomaaliya ay ka shaqeeyeen oo talo badan oo soomaaliyeed ku salaysan marka hawshaa way socotaa waxaana rajaynayaa goor dhow in lasoo bandhigi doono eh, jadwalka shaqo iyo howleed ee ay yeelan doonaan gudiyadaas iyo habshaqadeeda ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanna ay noqon doonto sanadkii soomaaliya u dabaaldegaysay inay yeelato dastuur eh, aan ku meel gaar ahayn oo dadka soomaaliyeed ay iskala yihiin laakiin een, markii laga hadlayo hay-adaha dowladda oo kale ama madaxda dowladda marka la isqabto oo kale dastuurka hadda qabyadaha inta badan la isla aadaa ama een, garsoorka oo kale markii laga hadlayo oo kale xataa waxaa la yidhaahdaa hadda hay-ad garsooda dib loogu laabto oo kala saarto ma laha marka een, isqabqabsigan ma la dhihi karaa weli dastuurkii oo dhammaystirmin iyo hay-adihii cadaaladda ayaa u sababa Eh, runtii dee waxaan doonaynaa inaanu dhammaanteen wada garanno eh, eh, heerka aan marayna ee yegleelidda ah iyo waxa la aasaasaya wax kastaa wax qurux badan oo wanaagsan oo dhammaystiran ma noqon karaa Eh, dee bulshada xataa eh, inaga horumarsan khilaafaad wuu ka yimaadaa marka waxaa la doonaya horta khilaafaadka in la ogaado waxa ay yihiin Eh, khilaafaadkuna marar badan eh, waxaa un lagu xaliyaa isfaham iyo in la fahmo horta waxa khilaafaadku ay ku salaysan yihiin Eh, dastuurku waa dukumenti muhim ah Eh, waa sida aad eh, dad badan ay- ay- ay garteen Eh, isaguna uuba yahay oo dee dastuur qabyo ah oo wax badan oo aan qabna aanan ka jawaabaynin wey. sidoo kaleeto hay-adaheena garsoorka ah hay-ada awood badan lama ahan Eh, rukumo aasa rukumo ad adag ku taagan oo iyaguna ma xallin karayaan howlaha noocaas oo kaleeta marka waxaynu ku jirnaa jidkii hay-adahaas lagu dhisi lahay ee si khilaafaadku aanayba ula dhici lahayn marka hore intaba oo aanay u imaan lahay lahayn Ee, waxaanse rajaynayaa in ee, marxaladda soo socota aynu ka wanaagsanaan doono sidaynu ahaan jirnay ee marxalado hore oo lasoo dhaafay
Mm. hadda maalan oo kale hadda wasiirkii cadaaladoo tahay iyo dastuurka hadda mudanayaal baarlamaan ka tirsan oo kale maalan oo madaxweynaha istiqaale usoo gudbiyaa jira maxay ku saleeyaan ku saleeyhayaan isleedahay dhinaca cadaaladda oo kale waa dee madaxweynahuna waa waa waa waan waa- waan dhegaystay warkiise wax dee sha- howl oo cadaalad iyo khusaysi iyo dastuurtoona ma ahane waa talo un ay dad qabaan xildhibaanada ka mid ah oo ay oo ay soo jeediyeen marka dee taladaasna waa sida ee, un dad badan wada garanayaan ama wada fahamsan yihiin waa un talo lasoo jeediyay arrin ama dastuur la xiriirta ama cadaalad ama garsoor ee, toona toona ma aha
Een, haddii aan kula kaftomo inta marmarka qaar saxaafaddu ee marmarka qaarna ay soo qorto waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdaa faarax waa gacanta midig ee madaxweynaha talada u badanna isaga gacanta ku haya marka een, maxaa marka arrinta noocaas oo kalea
horta madaxweynuhu labadiisa gacmood way ku yaalaan inaad soo aragtay baan u malaynayaa Marka- marka midigtiisa iyo bixiisiiba way way way way ku taallaa madaxweynuhu waa hogaankii soomaaliya dowladda soomaaliyad ay lahayd oo ay doorteen eh, dadkii matalayay eh, shacabka soomaaliyeed xilligaas oo oo qabaa'il kala kala duwan leh Eh, anigii isaguna aqoon eh, hore oo aada u fog oo saaxiibtinimo ah ayaa naga dhexaysa dee howlana wayna dhex mareen oo howlaha siyaasadeed ee aan ka shaqeeyo dee muddo dheerba waxaan ahaa eh, wasiiru dowlaha xafiiska madaxtooyada taasoo macnaheedu ay tahay inaan noqonayo qofka un dadka ugu dhow inaan kamid noqonayo ee- ee madaxweynaha Eh, talada dalka dadka sooma dalka soomaaliyana kuma socoto ra'yi qof uu iska leeyahay Eh, waxay un ku socotaa talada hogaanka hay-adihiisa kala duwan ay ay ay sameeyaan Ee, marka una malayn maayo ceeb gaara inay tahay ee, inuu madaxweynuhu saaxiibo leeyahay ama qof madaxweynuhu uu saaxiib leeyahay Ee, uma malayna inay tahay laakiin talada dalka ee, hay-ado ay do- do- dadka soomaaliya iska leeyihiin baa iskale oo aan ku xirnayn Ee, qof iyo saaxiibtinimo toofiiq
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eeg barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanay waraysi ay v o eda wariyaha v o eda axmed xasan colaad uu la yeeshay faarax cabdilqaadir oo ah wasiiru dowlaha adhaada ee wasiirka arrimaha dastuurka ee dowladda soomaaliya waraysigan waxa uu muqdisho kula yeeshay axmed xasan colaad waxaanu ku saabsanaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington iyo sahar ciidle
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington qodobada aan caawa idinku hayana waxaa ka mid a sheekadii adeegto oo haatan maraysa in qoyskii ay maryan la joogtay ka war helaan inay uur leedahay balse caawa ayay arrani taagan tahay marka la ogaado in ninka reer kale hifalkaasi fuliyey waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii fannaanadda sahra dawo iyo qodobo kale waa caawa iyo cawayska aynu ku bilownaya goor dhoweyd intaanan istuudiyowga soo gelin waxaa magaalada xiingalool ee gobolka sanaag barnaamijka caweyska washington kala soo xidhiidhay mursal siciid oo ah macallin dhinaca suugaanta ku xeel dheer kana mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington mursal kusoo dhowow barnaamijka caweyska maxaad jeclaan lahayd inaad nagala qayb qaadato magacaydu waxa weeyaan mursal siciid cali waraabaa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada xingalool gobolka sanaag barnaamijka cawiyska waxaan kaga qayb qaadanayaa maanto ku saabsan gabdhaha soomaaliyeed ee dubkii iska bedelay ilaahay subxaana watacaala uu siiyey iska bedelay oo sun iyo maaragtay kimiko iskaga bedelay geeraar aan maaragtay ku- ee, kula talinayo baan kaga qayb qaadanaya waa tahay bal markaa geeraarkaasi haddii aad xoogaa nooga tibix siiso waxaan idhi hadlayahow diyaarada dusha maxaa u mariseen dubkii niiwanaa ee daalimkeenku siiyiyo diirka iyo haraggii maxay u doorinaysaan diintii iyo sharciga iyo duugii islaamkii iyo dabcigii iyo wanaagii hidaheena doorkaa dahabka iyo nuurkaa maxay u daba rogaysaan midabkeenu degan iyo diga maaha gubataye doofaar saaxibiis iyo daneer ciiro maahe dambas iyo cadaan iyo qaran duugan maahe dunji weeye aridoo ciid laguma dooro ilaah baa ku deeqoo bilaal iyo malaal iyo kuma fiicno doondoone hala beegto kii hore hablayahow dantiin iyo baldardaaran igaho dhadhacaayad maahe dib weega maantada dirxiga iyo suuska iyo duudka iyo maqalka iyo daldaloolka jaan iyo urta aan damayn iyo dookhada iyo bararka iyo casaan soo dallaha iyo dildilaaca dadad kale eedda maxawga doonteen ma allah mar loo duday lagu diiday midabkii ma dukaan dhib iibshaa inta doolar lala galay dheecaan dareeroo dufankiisa baranbaro laga dubay markii horaa lagu duugay oogada dambaska iyo baranka iyo madabkaa babkii dhibay daka ruuxu gaaro amlay daabcad lala dhaco uu dhaawac degashado ku daraato fooshii in la dooxo loo qoro digtooradu qalliin iyo kala daale tolostii waxa iga dardaarana dumar yahow haddii aad diintii ka furateen dug burjeediseen oo dib u eegi weydeen intaad dabarka goyseen dookiinii raacdeen oo aad durduriseen duul naagta lagu wado gaaliyo dirkeedii awrtii ku dabateen soo dayoobi maysaan durdurkii fardowsaad waxa lagu diyaarshiyo dawga seegi maysaan baan inshaari waan gartay mursalow markii aad tirinaysay gabaygaagaasi waxaa iiga baxay meelaad leedahay kariimyadan dadku isku caddeeyaan waxaa laga sameeyey diirka baranbarada xageed ka keentay diirka baranbarada adigu waa adiga waxaan maqlayaa kitaab yar oo la yidhaahdo maaragtay fataawal mar-ah baan ku arkay in baranbarada dhaxaankeeda laga laga shiilo baha shiikaa la weydiiyey moota fataawal mar-ah weeye kitaabka waa la yidhahdaa waxaa sawadeedna shiilka baa wuxuu yidhi waxaan maqalay ixsaayaad ah in bahashaa markii hore dufanka baranbarada laga sameeyo oo dufanka baranbarada haddii la shiilo dheex ay qaado waaba la yaabaadoya waa tahay meelahan aanu joogno maraykanka iyo waddamadan reer galbeedka waxyaabo intaasi ka badan baa ka dhaca waxaa jira dumar iyagoo siddeetan jira intay qalliin galaan iska soo dhiga shan iyo labaatan jir waxaa jira rag iska dhiga dumar oo inta qalliin lagu sameeyo dumar laga dhigo waxaa jira waxyaabo badan oo aada iyo aada uga sii daran dawada wejiga ay dumarku qaarkood marsadaan haddii aad markaa halkan joogi lahayd qaliilnadaa waaweyn iyo qaabkaa la bedelaya iyo waxaas iyaga maxaad ka odhan lahayd wallahi wallahi sari taasina waa mid kasii daran laakiin maaragtay waa waa wadanay ka waasacan weye sari taasi wadanay ka waasacan weye
hagaag haatan aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto hm waxaan filayaa caawo in faraha la iskula tegi doono marba haddii xaalkii laga war helay
cabdi baa soo degay oo inta wax fahma yidhi naasi kalaan u qaataye ma waxaad i tidhi maryam baa uur leh haa maadiswaashid weligeedba intay badda quustay hadhow tidhaahdaa weligay biyo ma arag afadii baa tidhi hadalkan oy si kale u tidhi baa isagii haddana sii shaki geliyey intuu garabka ka taabtay buu yidhi lilaahi ma uur bay leedahay ma maryam baa uur leh booyaalow goormay maskiintanna u laabeen war gooray u laabeen anigu garan maayee waa inaynu si u gallaa qoftan oo hadday nin leedahayna ay raadsataa hadday ilmo aan sharciyaysnayn sidana aannu kabaheeda u tuurnaa ilaan sida kuma wada joogayne hadday adiga si kale kula tahayna soo daa afadii baa tidhi cabdi arag inay arrini dhaaman tahay intaa uu hadlayay dhig uma hayne wuxuu ku fakarayey meeshuu wax marin lahaa hadda meel buu iska tusaa mar buu istusay inuu inta baabuur ku qaado oo meel cidla ah geeyo inuu dilo mar wuxuu is yidhi ma meersataa adoo ka dhigaya sidii adoo waa hore guursaday mar kale wuxuu istusay inuu sidii horay u sasabay haddana intuu u sasabo uu been ka gado mar kale haddana wuxuu istusay inuu ilmaha ka soo baxsho intuu lacag bixiyo takhtarna gado dhanna wuu ku adkaysan kari lahaa iyadoon go'aan laga gaarin ha yeeshee laysla gartay in mar kale laga wada hadlo cabdina raba inuu dhan un ka gaarsiiyo ayaa layska kala tegay gooray galab ahayd cabdina guriga ka maqnaa ayaa afadii maryam u yeertay oo weydiisay naa maryam balkaalay labadooda oo keliya ayaa markaa meesha fadhiya waxaan ku weydiiyey waxaad iiga warantaa waxa kaa buuran maryam baa naxdin caloosha loo dhaafay inay baxdana kuba sigatay balaayoy dadkaaga horso hadal baa maryam laga dhowrayey iyana way qallashay afadii aragtay in arrini maryam ku dhaaman tahay oo ay si xun uga naxisay iyadoo isle ka yara dadcid ay tidhi maya waxba adoon nixin waxaad yeelaysaa waxa kani waa iska caadiye ii sheeg hana iga cabsan ilaan anay waajib igu tahay inaan wax kaala qabtee waxba wixii xun ahaan jiray layskama indhasaabee hadba sidii wax uga qabsoomi karaan ayaa looga qabtaa waxaan kuu ballan qaadayaa inaan sidii hooyadaa oo kale kuula kalkaaliyee ii waran maryan oo hubta waxay fali doonto afadan sidan u hadlaysaa markii runta meesha taalla faraha laga saaro baa go'aansatay inay waranto ileen waxba uma dhowrsoonoo furkay tuuraysaaye wejigay inta gacanta marisay oo candhuuf liqday tidhi adigu nixi lahaydaa iyo farxi lahaydaaba runta anoo sheegaya waxa uurka iiga buurani waa ilmo ninkaagaana leh isagaa inta weliba ikufsaday waagaad maqnayd oo dhaawac iigu daray haddana lahankan maanta aan la sarlaynayo igu reebay
wataadi galaafateen gacala hooyoy gacalo gacalo laba goor dhinteen way godkiyo iilkaygu ridaa maryan oo weli hadalkii wadaa afadii kor u booday oo baroor qabsatay way rumaysatay hadalka maryan sibaaba loo galayo wax khafiifay bay u muuqatay waxay bilowday hadal iyo isla hadal naa maxaad tidhi armuuma qabaa oo iga qarinaysaa afadii wareer baa inta galay wax ka saarana in la helo way adkeed arrintii awal maryan joogtay haddana way kaaf iyo addimo dheeraatay oo meelo kaley ku dhiidhiibsatay meelo badan bay dab hulaaqsiisay cabbaar iyadoo laga joogo markii maryan hadashay afaduna il muddo ahba isku buuqaysay ayay mar dambe intay maryan oo qada karinaysa sina u yaaban dul timid ku soo haliishay oo inay rifta u hollatay maryan aragtay in naagtu iyada maaganayd way istaagtay oo istidhi hadday kugu soo duurto iska dhici kaama tabaroonee naagtii haddana dib bay u hakatay intay dib u xisaabtantay waxay istidhi waxubso ilaan hubsiino hal baa la siistaaye xaajadiina waxay u rogtay inay maryan xog waraysato dabadeedna iyadoo wixii jiraba og ay ku dagaal gasho iyadoo aad uga qanacsan wax sheegsheegid hadaltiro iyo faallan aan waxba diyaar u ahayn bay tidhi waxaan ogahay waa intaa haddaad doonaysid sidii la ii galayna mid aan geli karaya maahoo anaan doonayn afadii baa aad uga xumaatay hadalka inta loo daaray haddana laga xirtay iyadoo aad iyo aad u doonaysay inay dhaqso u ogaato wixii dhacay maryan waxay ahayd qof quus taaganoo ayan sinaba u marayn dabkaa dami haddii la yidhaahdo way sii afuufaysaa maxaa yeelay wax nolol ahoo u haray iyo meelay ka doonto midna uma jeedin naa miyaadan dhegalahayn afadii oo usoo faarumaysatay duufid iyo dagaal maryanna ay diyaar u ahayd baa mar kale sharqani soo yeertay mise waa cabdi hoos baa la wada eegay oo inta hubkii la sitay la dhigay waxaa layska wada dhigay dad qabow oo nabdoon mid kastaase dabka hoosteeda ka kulaaqayay waa mid dambaaburadiisu cirka gaari doonto
haatanna qaybihii dambe ee barnaamijka caweyska washington ayaynu kusii dhowaanaynaa ee waa qaybtii labaad ee waraysigii uu dhowaanta wariyaha v o eda ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan uu la yeeshay fanaanada caanka ah sahre abuukar sahre dawo waraysigaasi iyo heesaha ku jira ayaa dabcan inoo soo gabagabayn doona barnaamijkeenna caweyska washington haatan aan idinku wareejiyo cabdikaafi sahro bal aan imaado xilligii durdur waa beri baad ahayd kabacdina durdur baad ahayd bal waxaad iiga warantaa taariikhdii durdur goormaad durdur ku biirta sidee baase ugu biirta horta fanaaniinta horta weligeedba way isla shaqayn jireen fanaaniintii waagi horean kaaga hadlaya soomaaliya adoo kooxda heegan ku jiraad kooxda horseed la shaqeyna adoo horseedaad waaberi la shaqeynaysa adee de isfahanka fanaaniinta ku xidhneyd sida marwaayadaha loo wada dhidhigo kooxdan durdurna horta waxaaba alaawin xariista odageyga hore kooxda guddoomiye ka ahaa asaaskeedii wixeed isagii dee rag badan oo qaarna hadda dhinteen qaarna nool yihiin marka haddee kolley haddii islaantaadu dukaan leedahay ama sokorta adiguna ka miisaysaa moogta aad iyo aad marka odagii baa Ah, koox koox waxay dee adiga faamil ah maadaama de aad waa beri ka tirsanayd een odagaagiina ma wuxuu ka tirsanaa isagana waa beri mise asagu durdur buu ahaa marka isaga durdur buu ahaa kooxa markii hore waxay ahaayeen bakaka markii dambena durdurtaan ay ka farcantay kabacdina sidii baad waxaad ugu soo biirtay een, maadaama de odagaagu uu durdur een, gudoomiye ka ahaa een, asagii baad kusoo biirtay Ah, durdur yacni labada kooxoodba waan isku watay so eh, durdur inta badan waxay ahayd koox eh, caweysyada ka tunta caweyska jubba oo kale dee waa berina koox waxay ahayd eh, wasaaradda warfaafinta ka tirsanayd dee shaqooyinkooda wixii aan ruwaayado ahayn waxayba kala ahayn habeen iyo maalin wixii waa beri laiga baahdana dee ruwaayad waxay ahayd kooxdaydiioo dee waktigii laga bahdaba diyaar maaha Eh, durdurna kooxdaydii bay ahayd labadaba waan isku wadeerna een, sahro durdur markii dowladdii ay burburtay een, wadankii uu macnaha u dhacay dagaalkii sokeeye waad soo baxdeen kooxdiini durdur een, waxaad timaadeen ah, ethoobia halkaasi fanaaniin kaleto ethoobiyan ah iyo durdur baa isku biiray een, caweysyo bay ka heesi jireen een, bandhig fanadyo fara badan bay dhigeen bal taariikhdii xilligaa ethoobiya joogtay iyo durdurna waxay iga taabayeen
horta xamaran dhanka waxaan ka soo baxnay ninety twogii juun sagaalkeedii waxaanu nimi etoobiya ko waxaan kusoo hormarnay meel nageyla la yidhaahdo kadibna cadis ababaan u gudubnay kadibna anaga walba caweys baanu ka tumi jirnay meel rais hotel caweys la yidhahdaanu ka tumi jirnay Ee, fanaaniintan etoobiyaanka aad leedahay waanu isku biirnan iskumaanaan biirin annagu durdurta iyadaanu hayn iyaguna kooxoodayn laakiin markii barnaamijyo adiga bandhigyo caalami festivaal waxaas la dhigayo waa isku imaan jirna waa ka qayb geli jirna anaguna annaguna caweyskayagaasaan ka tumi jirnay iyo dee barnaamijyada showooyga gaarka aanu leenaanu dhigin jirna Ah.
kabacdi halkaasi heeso miyaad kusoo qad Aha, waa cajilad baan ku duubnay oo ka mid yahay een, een, heeskan aan qaaday rabo adig ku cuskane Een, waa hees heesta- waa hees wadani ah heeskaasi hees wadani ahaa oo heestaas waxaa la sameeyey eh, adiga waxaa la sameeyey ninety onkii markii dagaalada qaxi laga soo noqday waxaa sameeyey midhaha allah u naxariistay ma- eh, maxamuud tukaale cismaan oo tuka- eh, abwaan hobolada waaberi ahaa ayaa sameeyey oo heestaas oo dee uu soomaaliya ugu ducaynayo uu leeyahay ilaahayu yacni waxaan nagu dhacay waa ciqaab haddaan wax yar kaaga qaada heestaasna waxa weye rabow adig ku cuskano baryan kugu cabanayo calaa calaa horsane cuqubadii aan gelneen jannada kugu casinaan ciqaabteedii helne ilaahowna cafiyo dhibaatada camahan arrigayaga maanta taal casiisow naga korqaad casiisow naga korqaad rabbow cirkiyo dhulkiyo carshiga nabad nooga naadi
sahro kabacdi waad soo baxday Een, waxaad iiga warantaa bal markii aad timid een, maraykankan oo wadankan aad timid Een, fankaagii meeshii baad kasii waday Een, een, bal heesahan cusub ee dambe ee sanadkan cusub iyo aan ku jirnay labaiyo toban kun iyo- eh, shan- labada kun iyo afar iyo tobanka iyo saddex iyo tobankii aanu soo dhaafnay bal heesaha cusub ee aad kusoo dartay heesahaagii horeeto maxaa ka mid a waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo jacayl waa ugbaad
Igrar kuma samo, karin
yaa iskale heestan eryadeeda iyo laxankeeda heestan abwaan taleebaan baasho muuse ku magac dheer awga oo hargeysa jooga waqtiga xaaladka ah magaceeda bal loo macne maxaa maxaa- maxaa loogala jeedaa yacni dadkii jacaylkiiba wejiya siduu abwaanka koley abwaanka ku- ku fiicnaan laha inuu si fiican u faahfaahiyo laakiin aniga koley si aan u qaatay aragtidayda yacni jacaylka weji aanu lahayn baa loo sameeyey marka waxaa leeyahy jacaylka yacni magaciisa iyo ujeedadiisa aan la bedelin Ee, jacaylku siduu ahaa haa een ha loo daayo een saharooy bal fanka kii hore iyo ka dambe markii dee muddaad ku soo jirtay fankii horead soo aragtay kan dambaa hadda ku jirta ood aragtaa oo dee heesaan cusube macaan oo adigiyo gobolkan ohio maraykanka jooga iyo hargeysa fanaaniintii eh, maaragtay eh, abwaanintii oo joogta aad heesaan ku samaynaysid bal ka waran fank labadii fankeebaa taabasho iyo macna leh
anigu horta dadku isku aragti macna horta fankii hore ila wanaagsan Een, markaad een, qofba waa siduu ku bilaaba anigu koley koox waa beriyoo kale koox badan ahayd oo ciyaartooy lahayd muusishana jilaal lahayd ruwaayada la dhigaya barnaamijyada faneed la dhigaya yaan kasoo bilaabay horta kadibna durdur oo dee intaasoo qofoo dee muusig ku dhinac taagan yihiin ood heesaysidoo laakiin fanka hadda jira cajarad lasoo tumo c d ayaad ku heesaysaa yani kolees fanka life marka wax loo tumayo life bandka wax ka fiican ma lahan qaba ani kole fikradayda saar ahaan hara inkastoo dadkana ay da- dhalinyaro badan oo de yaan xaqirin iyagana ay dadaaleen oo dee wixii toban qof lagu tumayay ay hal organ ku tumaan way dadaaleen hase ahaanta kolley waxbaa kasii maqan waxa kasii macaan marka wixii laysla wada helo way kasii macaanta kolley ani waxaa ila qurux badnaa markii halkaas xandal iiga tumayey maxamed cali alla yarxamik halkaas iila taagnaa organka halkaas maxamed karaame iila taagnaa xasxujeer de kooxdii sasa loo wada boodboodayay markaas jawi gaara ayay lahayd xitaa adiga xitaa way isbedelaysaa dadka ku daawanayana waad raalli gelin karaysaa laakiin markaad halkaa keligaa uu soo taagantay naftayaada adigaa caashi dadka ku daawanaya kugu sii Way kula caajisay.
caajislaakiin marka way kala qurux badan tahay walaani saara ahaan waxaanu soo gaarnay xilligii aanu barnaamijkeena soo gabagabaysan lahayn iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay wakhtigaadna siisay waadna ku mahadsan tahay si aad uga qayb qaadatay barnaamijka caweyska v o a ee washington
sidaad qalbigiiyo qalbiga caloosha ka doonaysee xasaas wuu wajibayo sidaad qalbigiiyo qalbiga caloosha ka doonaysee xasaas wuu wajibayo wada beerteen xalfada midhihiisa oo waarabis iyo wanaag wada beerteen xalfada midhihiisa oo waarabis iyo wanaag
heestaasina waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo isuka ay soo dabariday halkana ka soo jeedinaysay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa hagaag haatan caasha idaacaddii qadarka inooga harhsan bal qodobadii wararka haddii aynu dul marno bal casho ibraahim aadan aan ka codsado qodobadii wararka caasha waa tahay sahra baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta diiday oo dib oo dib dowladda soomaaliyeed ugu celiyey heshiis lala galay shirkadda turkiga oo la yidhaahdo favori ee maamusha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho baarlamaanka oo cod u qaaday heshiiskan ayaa waxaa diiday boqol afar iyo labaatan mudane halka saddex iyo toban kalena ay ogolaadeen laba kalena ay ka aamuseen xildhibaanadan ayaa heshiiskaasi waxay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn waxaana dib loogu celiyey wasaaradda duulista ee dowladda soomaaliya si ay wax uga bedesho shirkaddan favori ayaa maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa ay sideed bilood ka hor kala wareegtay shirkad kale oo lagu magacaabo s k a ra-iisul wasaaraha xilka kasii degaya ee dalka indiya manmohan singh ayaa xafiiska ka tegay maanta kadib markii xisbigiisa talada haya ee national congress lagaga adkaaday doorashooyinkii baarlamaanka master sing ayaa hadal kooban oo uu jeediyey maanta oo sabtiya wuxuu dhammaan dadka reer indiya ugu baaqay inay tixgeliyaan go-aanka codbixiyaasha cod aqlabiyad leh ku doortay xisbiga mucaaradka ah ee la yidhaahdo b j p master sing ayaa sheegay in indiya ay tahay waddan ka awood badan sidii ay ahayd toban sano ka hor xisbiga national congress ayaa dalkaasi hindiya hogaaminayay tobankii sano ee u dambeeyey laakiin waxaa saameeyey oo soo wajahay fadeexado musuq maasuq oo xiriira ra-iisul wasaaraha la doortay ee cusub ayaa isna waxaa soo dhoweeyey taageerayaal ruxayay caleemo kadib markii uu maanta ka degay magaalada new delhi madaxweynaha ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay ayaa waxa uu ka yimid gobolka dhinaca galbeedka ku yaala ee layidhahda gujaraad halkaas oo barasaab ka ahaa tan iyo sanadkii laba kun iyo kowdii mas-uuliyiintana waxa ay sheegayaan in diyaarad militari oo ay leeyihiin leo oo siday qiyaastii labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sare ay goor hore oo sabtidana ku burburtay dhinaca waqooyi ee layos ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi islamarkaana ah wasiirka gaashaandhigga ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay diyaaradda burburtay ilaa iyo haddana laanta leo ee v o edana waxa ay sheegaysaa in duqii caasimadda layidhaahdo vientien uu sidoo kalena ka mid ahaa dadka dhintay wararka qaarna waxay sheegayaan in ugu yaraan saddex qof ay ka badbaadeen diyaaraddaasi burburtay laakiin faahfaahinta laga helayo dhacdadaasi ku saabsan diyaaraddaasi burburtay ayaa aada u yar iyadoo ilaa haatan aan la garanaynin waxaa shilkaasi sababay aad baad umahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud dhegaystayaal idaacaddii fiidnimona waa naga intaa inta aynu toddobada lixda iyo barhka wakhtiga bariga afrika aynu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.